Isacya cutubka shan iyo soddonaad
cillada iyo dhulka engaganuba way farxi doonaan oo limadegaankuna wuu reynreyn doonaa oo wuxuu u magooli doonaa sida ubax naarjiiska aad iyo aad buu u magooli doonaa oo xataa wuxuu ku reynreyn doonaa farxad iyo gabay oo waxaa la siin doonaa ammaantii lubnaan iyo haybaddii karmeel iyo sharown waxaa la arki doonaa ammaanta rabbiga iyo haybadda ilaaheenna gacmaha taagta daran xogeeya oo jilbaha tabarta yarna adkeeya kuwa qalbigooda cabsanayow waxaad ku tidhahdaan xoog yeesha oo ha cabsanina waayo ilaahiinnu wuxuu la imaan doonaa aarsasho iyo abaalmarintii ilaah wuu imaan doonaa wuuna idin badbaadin doonaa oo markaasaa kuwa indhaha la'aa indhahoodu furmi doonaan oo kuwa dhagaha lahaa dhagahooda furka laga bixin doonaa oo markaasaa ninkii curyaan ahu wuxuu u badboodi doonaa sida deeradda oo kale oo kii carab la'na carabkiisuna wuu gabyi doonaa waayo cidlada biyaha ka soo burqan doona oo lamadegaankana durdurra ka soo bixi doona oo dhulkii engegay wuxuu noqon doonaa baalli oo dalkii oomanaha ahaana wuxuu noqon doonaa ilo biyo ah oo ruugtii dhaawacooyinku jibsan jireenna waxaa ka soo bixi doona caws iyo gabaws iyo dareemo oo waxaa halkaas jiri doona jid weyn oo waxaa jidka loo bixin doonaa jidka qudusnimada kuwa aan daahirsanaynuna ma mari doonaan laakiinse waxaa leh kuwa isaga jidka la socda oo xataa nacasyaduna kuma qaldami doonaan oo halkaas libaax ma jiri doono oo bahal dugaag ahuna ma mari doono oo innaba iyaga halkaas lagama heli doono laakiinse waxaa jidkaas mari doono kuwa la soo furtay oo kuwii rabbigu soo madax furtayna way soo noqon doonaan oo iyagoo gabyaya oo weligoodba aad u faraxsan ayay siyoon imaan doonaan oo waxay heli doonaan farxad iyo raynrayn oo caloolxumu iyo tahiduna way iska dhammaan doonaan